arkasta golaha deegaanka caasimada hargeysa waxay ku weydiiyeen inaad eh, muranka ka taagan labada gole deegaan ee sallax iyo hargeysa inaad adigu dab ka dhex hurinaysid arrintaas maxaad ka leedahay waxa la yaalaax ka jira ma jira su-aashaas anu waxaan ka mid ahay guddiga madaxweynuhu u xil saaray xadaynta madaarka hargeysa madaarka hargeysa oo la xadaynayo oo taar lagu wareejinayo madaar caasimadeed laga dhigayo madaarkaa xadayntiisu waxa ay gashay dhul bay gashay dad ay dan dadleeyihin waxay gashay koonfurta waxa ay ka gashay saddex kilomitaroo saasa iyo lix kilomitaroo dherera dadkii lahaa dawladdu way kala wareegtay waxaanay doonaysay inay dhulbeddel iyo lacagba siiso qolada deegaanka ee hargeysay waxa ay doonaysay oo aanu ku nidhi madaarkaa xadayntiisu intay dhammaanayso wax denguuda oo aad ka bixin kartaan ma jirto ilaa iyo inta la dhammaystirayo madaarka xadayntiisa eedday ka hadlayaan horta waa taa annagu dhul lacalana- la cunana kamaannaan hadal wax kalena kamaannaan xadaynna kamaannaan hadal iminkana waa ugu celinaynaa waa u sheegaynaa waxaannu u sheegaynaa madaarkaa intu xadayntiisu dhammaanayso oo dadkaa dantooda guud loogu beddelayo dhulka loogu beddelayaana uu yahay dhulka halkaa inaan cidina isticmaali karin intaannu ka hadalnay waa intaa intanay ka qaylinayaanna waa intaa hadday xun tahayna keligay maaha guddi ma- maayarkuna waa nugula jiraa arrinta guddigana waa ka mid saacadta washiir ilaa imika ma bixin jawaab cad ay dadku ku qancaan xildhibaanadu way ku eedeeyeen bal dee markaasi qurux maxay igu eedeeyeen waxay kugu eedeeyeen inaad reernimo iyo anugu nin reer hargeysa baanay nin reer salaxlayna waanay labada mid miyaa lii diidaya labadaba ka mid baanay labadana oday baanu ahay labadana siyaasi baanu ahay waxaan ka hadlaynaana waa madaarka hargeysa madaarka hargeysa quruxdiisuna qabyaalad ma gasho waxa ay gashaa in madaarka la xadeeyo caasimadii noo noqdaa bay gashaa xuduudda intoo laga dhigo imika labada gole xuduun ilaa salaxlay in la gaadhsiiyaa baanu diyaar u nahay annagu waxaannu ka hadlaynaa dhulbeddelka loo samaynayo dadka dhulka laga qaaday xaq ma u leeyihiin in dhulka loo beddelo